haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa al meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa go-aankii golaha shacabkay ku meel mariyeen muddada labada sane dib loogu laabanayo doorasho dadweyne iyagoo golahu ay laaleen doorashadii dadbane heshiiska lagu gaaray toddobiyo tobankii sebtembar haddaba maxaa ka dhalan kara go-aanka golaha maxayse ka dhigantaha xilligan in heshiiskii siyaasadeeda loo fadhiyo muqdisho uu soo xormay iyadoo go-aankaasi golaha uu arrinta soo gabagabeeyey barnaamijka faaqidaadda waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaad oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka wasiirkii hore arrimaha guudaha ee federaalka dowladda soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsasla golaha shacabka wasiirkii hore batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabeelle wasiir ifraaq salaad cumar dhammaantiin aada baad umahadsantihiin soo dhowaada aan ku horeeyo xildhibaan daahir amiin jeesow golaha shacabka waxaad geyseen mooshin aada adigu ololeynaysay kadibna cod la siiyey oo ahayd in laba sano dib loogu alisho guddiga madaxa banaanaay maxaad ku kalifa mooshinkan inaad golaha geysaan ood qaraarkan aada u oleysaan waa mahadsan tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waa salaamayaa dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada muxuu ahay wasiirada iyada waxda wasiirkii arrimaha muxuu ahay madaxtooyada hiir shabeelle iyo wasiir odowaay wasiir maxamed mukhtaar haddii aan su-aashaada usoo laabto waxaa nagu kalifay kadib markii ay istaageen wadahadaladii muddadii aan siinay muxuu ahay inay doorasho lagu qabtana ay dhammaatay waktigii xilhaynta muxuu ahay xakuumaddii iyo iyo baarlamaankii intaba waktigii lasoo dooran lahaa ay dhammaatay muxuu ahay meeshii ay ay u ekaatay meel lagu kala tegay oo aanan muxuu ahay rajo dabo oo is imaatayna aynay jirin doorka keliya noo furan wuxuu noqday inaan baarlamaankii uusan iska sii joogin madaxweynihii uusan iska sii joogin markaad leedaha baarlamaanka golaha shacabka kala jeeda golaha shacab golaha shacab uusan iska sii joogin waktigii oo annaga hadda waxaan ku joognaa qodobkii lixdanaad ee aan wax ka bedelnay farqada farqada saddexda aan ku darnay todobai lix iyo labaatankii bishii september ku darnay ee ahaa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay xibnaha kale farqada labaadna waxay leedahay xibnaha kale ee dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahane waxay ku joogayeen ilaa dadkii madeli lahaa ay ka yimaadeen marka taas waxay noqonaysaa waqti iska furan oo aan muxuu ahay lahayn wakti ay dhammaad lahayn mar hadday doorasho jirin oo wadahadalkii oo meeshii ka baxay nimankii aan u ansixinay seventeen september meesha ay ka baxeen ayaa meesha waxaa timid war wixii ma iska furaan karaana waa in maadhayd loo sameeyaa oo la yihahdo maal hebel ay doorasho dhacaysa
adoonada waa mooshinkan jeso uu difaacayo seed u aragteen markaad marka hore maqasheen wa waaya bismi illahi raxmaan raxiim sida u sheegay saaxiibka jesow iyo wasiir mukhtaar iyo wasiiradda waa salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasha ramadaan kariim marka labaad sharciga sidiisaba awoodaha asagaa bixiya awoodda markii uu sharciga ku siiyo umaad heli kartaa marka waxaan rabaa yani qodobada aan ka hadlaynaa waa wax oo sharci quseeya dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ee kumeel gaarka aan dhammaystirnayn wuxuu leeyahay qodobo badan qodobadaas waxaa ka mid a qodobka lixdan iyo sagaalaad oo sharxaya oo qeexaya awoodaha golaha shacabka qodobka lixdan iyo sagaalaad wey qodobka lixdan iyo sagaalaad ee qeexaya awoodaha golaha shacabka kuma jirto inuu muddada kororsan karo wuxuu ka gooban yahay ilaa toddoba sideed qodob oo shaqooyinka uu qaban karo ay ka mid tahay inuu ansixiyo wax ka bedelo ama diido sharciyo la horkeeno inuu curiyo sharciyo asaga in uu ogolaado diido ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo kulli qodobo sidaas uu leeyahy qodobkaas oo ah awoodaha golaha shacabka kuma jirto qodob kororsi ah number two midda labaad waxaa jirta qodobka lixdan iyo koowaad kaas lixdan iyo sagaal u ahay qodobka lixdan iyo koowaad wuxuu leeyahay xilka xubnaha muddada xilhaynta baarlamaanka waa qodobka lixdanaad wa muddada xilhaynta baarlamaanka muddada xilhaynta baarlamaanka waa afar sano oo ka bilaabanaysa maalinta doorashada lagu dhawaaqo xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka ka mid ah dib ayaa loo dooran karaa kaas waa qodobka lixdanaad qodobka kale ee muhiimka ah ee ay tahay inay dadku ogaadaan waa qodobka sagaashan iyo koowaad wuxuu ka hadlayaa madax- mudaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu xilka haynayaa muddo afar sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo sida ku xusan qodobka sagaashan iyo lixdanaad dabcan da- dhaarinta noocaas waa ku xusan. marka qodobadaas anigoo cogsanaya ma jirto meel ama xeer ama jid dariiqo na siinaysa awood aan awoodda ku korsan rabid waa jiri kartaa bani aadamku wax waa rabi karaa xildhibaanada iyo madaxweynahaba aniga waxaan ku tuunsanahay rabid waxaan kaloo ku tuunsanahay eh, xildhibaan daar amiin jesu aan saaxiibkii hal arag uga aragti duwana waxay tahay annaga haddaan baarlamaanka nahay horta doorashada annagana lagama rabin doorashada cidda laga rabay waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda waa ku fashilmeen fashalkii xukuumadda in baarlamaanka loo soo goyrayo maahay baarlamaanka mas-uuliyaddiisu waxay ahayd horta inuu xisaabiyo xukuumaddii iyo madaxweynihii adiga weligaa ma aragtay marka qof inta fashilmay laleeyahay fasalkii labaadu ku dhacay wallaahi niyo markaan fiirinay fasalkii afraadaan kaa dhignay horta hadda farmaajo oo ku fashilmay fasalkii labaad oo teendhadii kusoo fashilmay oo dhuusamareeb kusoo fashilmay oo doorashadii ku fashilmay ha marka Saad- saad- sharciyan waa waxaan ka hadlayo sharci ahaan uma haysano xaq maxamed mukhtaar wasil see loo arkay go-aanka golaha ee shacabka u gaarka ahaa ee meel mariyeen madaxweyne uu seexay sidee loo arkay bismi llahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay cabdiqaadir Eh, akhyaarta gula jirto doodan waan salaamayaa runtii sh- ha noqoto bulshada rayidka ha noqoto bulshada caalamka iyo dadka intooda badan maanaa mowqifka ay ka qaateen arrintan way caddahay oo ah inaynan arrintan ahayn arrin saxa Eh, saddex arrin daraaddeedba maanaa middan uu hadda uu ka dhawaajiyo odwaa oo ahayd arrin dastuuri ah maanaa qofna mandatekiisa asaga la siiyey asaga ma kordhisan kara waa dad shaqaale ah dadka soomaaliyeed ay u shaqeeyaan hadda imagine dadka soomaaliyeed hadda ama shirkada u shaqeeyaan ama dowladda u shaqeeyaan haddii qofka shaqaalaha u dhaho anaa kordhisana mushaarka anaa dal- eh, dalacsiin siinaya anaa xilli kordhisana maanaa wadanka noocuu noqonaa horta moodalka ay u dhigeen waa moodal ama tusaale aanan u qalmin dadka soomaaliyeed waa midda koowaad macna midda labaad haddii aa fiiriso dowladda federaalka waxay mar badan ku celcelisay dowladaha eh, xubnaha ka federaalka doorashooyinkii markii la qabanayay tii koonfur galbeed markii la qabanayay tii mudug markii la qabanayay tii jubbaland inaanay mandatekooda kordhin karin ama waqtiga aanay kordhin karin marka hadda wixii ay ka celinaysa ayada inay ayada ku dhaqanto macnaa dadka eh, soomaalida iyo bulshada rayidka waxay u arkaan inaanay sax ahayn iyo midda saddexaad oo ah macnaha sideedaba macnaha waxa baarlamaanka lasoo bariyey oo gaar ahaan bulshada rayidka ay walwalka ka qabto waxay tahay tobankii sano ugu dambeeya waxaa baarlamaanka aada loo bariyey eh, shuruucda inay ay bartaan shuruucda inay ku dhaqmaan shuruucda inay ilaaliyaan gaar ahaan marka wadamada deeqda bixiyo su-aasha hadda isweydiina waxay tahay warheedha aawo wixii aan barnay dadkan macnaha oo ahayd macnaha governancega macnaha eh, ka- ka- eh, sareynta sharciga ku dhaqanka dowlad wanaagga wixii la baray marka kama muuqata baarlamaanka inay ku dhaqmayaan wixii la baray ibra eh, dhanka haweenkan ka eegno muxuu ka dhignaa go-aankan markaad fiiriso bismillaah alxamdulilah Eh, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan mubaarak Eh, waa idin salaamaya dhammaan amiin daahir jeeso xildhibaankeena xildhibaan cabdiraxmaan odowaay wasiirkii hore maxamed mukhtaar iyo adigo cabdiqaadir aadaan u mahadsan tahay taimka aana siisay Een, runtii haweenku waxay ka mid yihiin lafdhabarta bulshada ummadda soomaaliyeed dareenka cidda uu ku dhacayo dhibaatada cidda ay ku dhacayso qofka walwalka qabo qofka ciyaalka laga rabo inuu qaxiyo mar walbaba mas-uuliyad gooniyaha saaran iyo laxw gooni waxaana moodaa ragga inay ka laxwo badan yihiin haddii dhinac laga fiiriyana waxa waaye always challenge wuu jiraa nolol aan challenge lahayn ma jirto Een, dareenka anaga aan qabno waxaan rabnaa in nabad lagu wada hadlo in nabad wax lagu qaybsado inay dumarku ka qayb qaataan nabadda sababto ah waxaa lagu jiraa very critical time waqti adag oo runtii dalka uu u baahan yahay samata bixin dhinac kastaba ha ahaato wuxuu u baahan yahay in loo turo wuxuu u baahan yahay in doorkii haweenka ay ka muuqdaan ayagoo isticmaalaya raggooda siday ula hadli lahaayeen dhinac kasto in marka qofka uu u hadlo si nabadeed dalka in looga hadlo nabad doorashada inay nabad noqoto wax laysla ogolyahay in la aado aniga always roolkayga waxa waaye go-aanka go-aankan waxaa moodaa in dhalinyaradii haweenkii cid kastaba u taabanayo meeshuu joogo ku taabanayo runtii qalqal iyo critical waana la dareemaya Eh, xildhibaan daahir sharci baa meel mariseen labada gole ay- ay ay wada fadhiyeen madaxweynuhu seexay lagu heshiiyey kana dhashay heshiiskii ee toddobatanka december xaggee ku turtay midkaas waa mahadsan tahay marka ugu horeyso dhammaan waxay ka wada dhawaajiyeen mudanayaasha in wakti kordhin ayna sharci ahayn waa ku racsanaya inayna sharci ahayn annaga wakti ma kordhin waa kanaa warqadii waan hayaa oo mooshinkii aan geynay wakti ma kordhin waxaan muddeeynay annagoo adeegsanayna qodobka afartan iyo toddobaad waxaan muddeeynay xilliga ay doorasho dhici karto kadib markii aan sameynay isku celina qiyaasaad muddo laba sano gudahood xataa ma la dhihin laba sano kadib ma la dhihin laba sano gudahood gudahood waxay noqon kartaa sanad kadib ay noqon kartaa sanad iyo bar kadib ay noqon kartaa lix bilood ay noqon kartaa guddigii doorashooyinka madaxa banaandhamaysto walaal taasna waxay ku timid markii doorashadii la qaban waayey waad la socotaa hadda ka hor guddiga madaxa bannaan intay noo yimaadeen ayay yidhaahdeen muddo sagaal bilooda ayaan doorashada ku qabanaynaa laba laba option ay noo soo dhigeen sagaalkii bilooda ugu badneed bishii maarsay ku dhammaatana waabuu akrinayaaba haddiid rabtiin waan akrinaya waatan waa akrinaya anaa idin akrinaya laba sano waatan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa awood loo siiyey qabashada doorasho toos ah oo qarsoodi ah oo madax bannaan muddo aan ka badnayn laba sano aan ka badnayn inay doorashada qabtaanhal shay aan ku sheega annaga waxaan ku joognaa oo wasiir cabdiraxmaan odawaay as xildhibaan ku yahay oon anaga xildhibaan ku ahay oo aan ku joognaa qodobkii dastuuriga ahaa ee aan farqada saddexaad ee hadda laba farqou ka akriyey farqada saddexaad oo aan ku darnay oo ahay baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay oo awooddiisina sidiisu u haysanaya labada aqlaana sameeyey xataa annaga hadda hal aqlaannahay labada aqlo uu si yimid ayaa sameeyey kaasaan ku joognaa annaga wakti ma kororsan laakiin kaas mid oben ahaana oo iska furan miyuu ahaana mase may may mase waxaas noqonaya mid aan aan muddo u samayni muddo u samayntana xaq annagaa u leh sharciga muxuu ahay doorashooyinka xaq waxaa u leh qodobka afartan iyo todobaad golaha shacabka keliya ma aha aqal sare un baan daad waaye aan aqalka sare aan anagoos nala jarin aan go-aankaan u gaarin intaana kan u gudbin hay-adaha dowladda waqti ma ka dhamaaday hay-adaha dowladda waktiga waa ka dhamaaday laa shakale sideedii february ugu dambeysay annaga labaatankeena ugu dambeysay laakiin iyadoo labadii aqal isla jiraan ayaan waxaan samaynay si una vacuum u imaadeen ayaan qodob dastuuriya wax ka bedelnay oon ku darnay hadda aqal sare maba looga baahna markii ay ta ay noqoto waqti kordhi waqti muxuu ahay waqtiga waa mahadsan saaxiibkay daar aada u mahadsan yahay runtii waxaa maqli jiray fasara almaa bilmaai bacda juhdin ninkii biyaha biyaha ku fasiray dadaal dheer kadib markaa saaxiibka amiin waxuu yidhi wakti ma kordhin laakiin laba sano laba sanaa siino yidhi marka waa isla meeshii dee laba sano extension xildhibaanada maalin dhaweed baarlamaankan ka sheegay daayir waa maqlaayay waa ka xishoonayaan xataa ay waa ogyihin ogta waa ayna qalad marka waa dhuumanayaan waa cover cover up ana waxaan isleeyahay xildhibaan daahir iyo gudoomiye mursal iyo golaha shacabka intii ka codaysa maalin dhaweyd khalad aysan ayaga lahayn ay qaadanayaan khaladkaas waxaa iskale xukuumadda waxaa iskale madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday sababtuna waxay tahay hade horta number one mudaxileedkii dastuuriyan waa ku akriya qodobadii dastuuriga aheyd saaxiibka u maqlaya haddii marka afar sano oo dastuurku sheegaya laba lagu darayo waa wax dastuuriya horta waa inuu dastuur jid dastuur ama waa inuu ku yimaad ama jis heshiis siyaasadeed oo inuu ku yimaad heshiis siyaasadeed macnaheeda maxaa waay kambala accord oo kale kambala accord aa la tegey heshiis siyaasadeed aa yimid hal sanaa lagu soo daray kambala accord wuxuu ka dhici karay hasan iyo iyo xukuumaddaadina daba waxbay ku darsadeen ma ma ku tayda maya tayda waa midaan hadda socota ma ku darsanin fiiri ninka la yidhaahdo okay waa kuwa waa kuwada midayda waxay ahayd midaan haddaba annaga aniga iyo daahir iyo maalinleed baarlamaanka markaan midkaan qodobkan uu sheegayo ah in baarlamaanka iyo xukuumaddu shaqada sii wadaan inta baarlamaan kale ka imaanaya cidno ma diidaneyn waaba laysla ansixi dowlad goboleedyada ogolay sharciga dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha farmaajo intaas oo madaxweynaha ahay lasoo saaray yaa lagu daray faqro dhahaysa inta baarlamaanku ka imaanayo waxaa sii joogaya baarlamaanka macnaheeda maxay ahayd macnaheeda waxaa waaye shaqadii xildhibaanadaa socota saddex bil afar bil shan bil lix bil toddoba bil ay daahi kartaa laakiin hadda- laakiin hadda wax u diidaya xildhibaan xildhibaan cabdiraxmaan in hadda howshu sii socoto oo qaraarkaas adunka adwaaga memorcel ku joogaan saaxiibaday madaxweynaha ku joogaan sharci diida ma jiro soo maha Ha, waa diidaya waxaaba diidaya waxaa ku xusan in doorasho 17 sebtember la aado shaqada 17 sebtember inay socoto haddii shaqada sebtember 17 sebtember socon weysay darteed waa horta waxay labada sano nimankan u keeneen shaqada 17 sebtember ay socon weysay madaxweynihii marka maxaa sabab u ah extensionkan extensionka hadda waa nimankii waa waaba soo mareen oo hadda mugta sir maba ah oo dee waa saxiixay madaxweynihi waqtigiisa dhammaaday wixii oo dhan waxaa sabab u ah horta fashalka xukuumadda koow laba waxaa sabab u ah madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxa uu rabaa doorashadii ka dhacday jowhar iyo dhuuse bareeb iyo baydhabo doorasho uu natiijadeed u jeedo laakiin doorasho lala leeyahay oo lagula tartamaayo oo ay dhici karto inuu luus garayo diyaar uma marka muxuu rabaa hadda laba sanaa qaatay hadda waa arkaysa dhaqdhaqaaqa ciidano hadda wadanka ka socda waa inqi- inqilaab weeye baarlamaankana kafara laga dhigay waa maalin dhaweed codkayga waa dhegaysateen cod beyninaysa hadday jirtana waa kanaan baarlamaankana dhowr boqol oo ciidan aa joogtay ma baarlamaana ra'yi ku dhiibta in boqol ciidan laba boqol oo ciidan ay dhex fadhiso aad baad umahadsantahay wasiir mukhtaar maxaa ka dhalan karaa go-aanka wuu dhaa waad noo akhristay dareen baa jira xaggee laga aadaa meeshan Eh, markaad fiiriso amniga markaad fiiriso dhaqaalaha markaad fiiriso siyaasadda arrimaha dibadda oo beesha caalamka soomaaliya harg- maxaa ka dhalan kara Een, waxaan rabaa laba dhinac inaan ka fiirno horta midda koowaad oo ah waxa ay soo jeedeen laftigeeda horta bal in la dul istaago macnaha sharciyan ee, xildhibaanada ka dooda laakiin waxaan rabaa farsamo ahaan waxay waxay yidhaahdeen laba sano gudahooda waa doorasho hal qof iyo hal cod ah in lagu qabto guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka horta ayaga maanay u dirsan inay doorasho hal qof hal qabta- qabtaane taa waxaa lagu sheegay sharciga lagu aasaasay laba kun iyo shan iyo tobankii Ee, laakiin ilaa ay hadda waa suurtoobi weyse horta waa mid so su-aasha marka imaanaysa waxay tahay gu- eh, baarlamaanka wuxuu- eh, aqalkaas wuxuu yidhi laba sano kusoo dhammaystira guddiga wuxuu soo jeediyey inay u baahan yihiin lacag ku dhowaad todobaatan milyan ah inay u baahan yihiin saddex milyan oo qof oo hal maalin inay soomaaliya inay codeyso inay u baahan yihiin shan kun oo meelood in laga codeeyo in loo baahan yahay maanaa waxyaabo ayay sheegeen markii ay siinayeen muddo saddex iyo toban bilood in loo baahan yahay hal meel oo lagu xusay maanaha duruufaha iyo xaaladaha jira iyo meeshay ka keenaya baarlamaanka maanu siiyeen marka waxaa cajiiba waxay tahay inay tala bixiyaan oo ayna og yihiin aanay ama aanay raacin wixii loo baahnaa siday ku dhici lahayn sidoo kale waxay dhaheen doorasho hal qof iyo hal qof waa inay ku dhacdo laba sano gudahooda ayadoo aan la asteyn xisbiyadii jiri jiray ee hadda hakad wadagalay ee kala tegay ee aanay dowladda ugu horeysa aanay xisbigeeda aanay eh, rajis garaysan ama diiwaan gashan meel lagu sheegay malaha marka waxaad u malaysaa in qoraal layska sameeyey laleeyahay laba sano waaye laakiin ay qaadan karto muddo shan sano iyo ka badanaa oo marka loo hadlo annaga farsamo aanan ka hadlayna kama hadlayno siyaasadda keliya okay marka aan usoo gudbino marka maxaa imaanaya waxaa imaanaya saddex shay aa imaanaya horta soomaaliya in ay ka baxdo kumeelgaarnimadii laba kun iyo laba iyo tobankii ilaahay ka sokow waxaa sabab u ahaa bulshada caalamkaa sabab u ahayd oo door ka qaadatay inay nagu gacan siiyaan inay soomaaliya ka baxdo so bulshada caalamka hadda mowqifka ay ka istaagto waa wada ognaha waa mid midda labaad waxaa socday dadaal wadankan amni lagu sugayo lagu sugayo waxay ahayd bishii lixdii maash laba kun iyo todoba- toddobadii markay ugu horreysay ciidamada amsom imaadeen ilaa ay maanta way joogaan door ayay ka qaadanayeen qarashka waxa bixinayay waa bulshada caalamka ahayd ayada laftigeeda macnaa cawaaqibka ka dhalanaya haddii eh, mucaawanadaas ay istaagto amniga dalka siduu noqonaya ayadana waa su-aal kale sidoo kale waxaa socday dadaallo lug- ha noqoto dhinacna deyn cafinta economic reformka waxaasoo dhan annaga doorkeenu macnaa wuu xadidnaa gacan ayaana lagu siinaya in soomaaliya deyn cafin ka dhacdo si soomaaliya ay maalgelin u haysa haddii waxaasoo dhan markay istaagaan maanaa waxay noqonaysaa budgetkeena sabotary waayo maanaa waa la kaalmeeyaa boqolkiiba lixdan budgetkeena banaanka wuu ka yimaadaa haddii marka dhaqaalihii naluu kabayay maanaa hadda waxaan ay dowladda ay ku faanta oo ay mushaarka waa bixinaa ayada laftigeeda macnaha su-aal ayaa kasoo laabanayso marka waxaa ka imaanaya mid amni mid sharciyadeed iyo mid dhaqaale intaba way ka imaanayaan aad baad umahadsantahay heshiiskan eh, goluhu meel mariya ama sharciga midihii dhinaca eh, wasiir haweenka
heshiiska hadda socdo Mhm.
haweenka meelay kasoo geli karaan maalsaba dalkiibaaba hadda burburgeli rabo sababtoo ah iyadoo wax dhisan yihiin bay qoondadooda la aayeen haddii dadku dalku marka kalaab galo uu dib u noqdo uu meeshuu ka yimid iyo meel ka daran aad horta haween daaqaday ka baxayaan daadiswaaya annaga waxaan rabnaa ragga inaan kusoo celino wadadooda roolkooda ay qaataan siyaaso lagu midaysan yahay heshiis lagu midaysan yahay raalli la iskaga yahay haddii aan la helin dalkan wuxuu galayaa burbur haweenka soomaaliya diyaar uma aha inuu dalka burbur galo inuu dib u noqdo waxaan rabnaa inayna emotional aysan waxba naga hadlaynin laakiin dadku hadday si caqliyaysan u hadlaan xalaa soo baxaya so annaga waxaan ku baaqaynaa markasta in amniga iyo horumarka iyo siyaasadda laga heshiiya siyaasadda haddii laga heshiin waayana amniga gacantuu ka baxaya marka hadduu amniga gacanta ka baxaana waxaa ku dhibaatoonayo waa hooyooyin waxa ku qaxaya waa maato waxa wax gaarayan waa caruur i think dadka ishaystay inta badan caruurahooda dibadday jiraan aniga dibadaan ka imid caruurtayda gudahaan keensaday runtii dare- dareenka aan dareemaya habeenadan waxaan ujeedaa markii mar walbaba critical ay imaato Eh, soomaalida sidaan hore ugu naqaana markay isqabsadaan gacantay ka hadlaan gacanta hadday ka hadlaana riskiyaa imaanaya hal qof hadday dhimatana waxa lahaayo dhan halka qofaa ka qiimo badan xildhibaan daahir mas-uuliyadda ka dhalata ee, muddo kordhintan ee, ha noqoto amni dhaqaalo iyo siyaasadba mas-uuliyaddeeda ma qaadi doontaan waa waa mahadsantahay horta marka ugu horeysa waxaana mas-uuliyaddeeda aanan qaadaynin ma aan ma aan ku dhaqaaqin Eh, wixii wixii aan ku dhaqaaqin mas-uuliyaddeeda waa qaadaynaa laakiin hal shay aan kuu sheega meeshaan muddo kordhisin ma taalo afkaaga adiga ruuxaaga bar meeshaan waqtigii waxaa la mudeeyey waxaa la mudeeyey waqtigii doorashada hal shay aan kuu sheega waqtiga laga dhamaada adaa igu dhahay ee laba sano waa sii joogsa ugu dhahay marka wax yar maye laba sax lix bilood intay ku qabata xataa anaga guddigii aan u celinay muddo laba sano gudahooda aana doorasho aan ka kaba- rabnay.
kaba soo qaad Laakiin toban hal beri shay- hal shay- toban beri ba ka soo qaada haddaan waa waa waqti dheeraad soo hal shay- hal shay aan kuu sheego arrinta beesha caalamka beesha caalamka we have not sell annaga beec ma nihin beesha caalamka wayna kaalmaysay wayna dhaqaalaysay waxay naga soo bixisay kumeel gaar wayna la soo jartay waana la soo rafaaday amisom ay lacagteeda bixisay waxaasoo ruwan laakiin xaquuqda aan leenahay iyo xorriyadda aan leenahay ugu tegi mayno een, muxuu ahay beel caalama idin cadaadinayso hal shay aan ku sheegaa baarlamaanka ingiriiska kan maraykanka xuray u yihiin meesha oo waxa sharcigan laga soo saaray meeshii ugu dambaysay soomaaliya waa farmaajo annagoo noo shaqeeya een, muxuu ahay ra-iisul wasaare roble annagoo noo shaqeeya wasiirada annaga ay noo shaqeeyaan tiirka ummadda soomaaliya dowladnimadeeda waa baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaankana tanay raalli ka yihiin waayo hal shay aan yaa ku weydiiyey sheegaa.
su-aashaas beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka een, mabdicii ay dadka ku baahinaysayna bartiyey dimuqraadiyaddii iyo wixii ay noo sheegayeen waxay ahayd majority leader minority afar dowladood saddex dowlad goboleed iyo gobolkii banaadir iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiia isku raacay inay doorasho qabsoonto laba labaa diiday beesha caalamka labay saboorti garaynaya marka xaggay ku diideen Laba xildhibaan? Xaggay isboorti ku gareyn.
diideen?
Ya.
Xaggay ku diideen? muqdisho ay joogeen labada madaxweyne se- 17 September ogolaayeen Ma- wada hadal ma- ma asoo- inayna diideen hadduu aa ku ku fashay- cad.
wada hadalkii September hadduu maya ku fashay, maya yaa- waxaan yaa idiin sheegay inuu ku qaadi- sheegay?
waxaa waxaa sheegay ra-iisul eh, ninka la yidhaahda muxuu ahay anaga ninkaan shaqada u dhib- u dhiibanaya dubo een, een, een, een, Isuu madaxweyne dub- baa rasaale maahan.
maya ma- waa wasiirkii warfaafinta waay go-aankii dowladda wuxuu noqday inuu fashilmay oo shirkii lagu kala tegay nimankaas ay qaswado noqdeen annagana hadda fiir iguma igama indha yarid ceelkan igu ridin annaga ma shacabka soomaaliyeed iyo annagaba waan orkaynay in eh, nimankaa ay raalli ka aheen laakiin laakiin baarlamaanka inta lagu soo laabto 17 September shacabka la yimid xildhibaan daahir golaha shacabka inta la yimid haddaana doorasho rabin 17 September doorasho dadban ma aan ogolaateen marka beesha caalamka intii yaray taageertay marka dimuqraadiyadda ay sheegi jireen oo afka waa baarkiisa waa wadamadooda bas in lagu dhaqa ay rabaan annaga dalkaayna annagaa xor u ah annagaa u madax bannaan deeqda nala siiyo iyo eh, kaalmada nala siiyona ku bedelamayno xorriyadayna iyo sovereigntigayna iyo dowladnimadayna waa waa waa soo koobaynaaye golaha shacabka mas-uul dowladda hortaga yiri heshiiskii wuu fashilma wuu socon waaye go-aan gaara ma jiro Soomaaliya haa wasiirkii warfaafinta een, muxuu wasiirkii warfaafinta shir jiraa-id qabtay wuxuu yidhi shirkaas raje male
amiin waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxiibkay Eh, baarlamaanka fashalka xukuumadda iyo madaxweynihii lugooda ku doonteen anoo la talinaya wareer maadeerayaalow Eh, ugu yaraan xataa ra-iisul wasaaraha waa madaxweynaha waa ha waramaan maxaa loo qaban waayo doorasho sababta waktiga loo kordhina maxay tahay hadda xildhibaanka saaxiibka wuxuu leeyahay maalan example haddaan usoo qaato wuxuu leeyahay doorashaa la qabanayaa qof iyo cooda Xildhi- wasiir eh, mukhtaaraa sheegay maxamed mukhtaar doorasho qof iyo cooda cid ka shaqaynaysa ma jirto yani waxay u baahan tahay oo agaba waxay u baahan tahay oo registration waxay u baahan tahay oo amniya waa ogtahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ciidamada dalkan oo lahay oo dhan xala shirka loo isugu geeyey meelahan iska daba wareegayaan annagayna ilaaliyaan mucaaradka inta u dhawaaqay mudaharaadka hor imaa ra-iisul wasaarihii hore xabaday wixii kan kama shaqeeyo amni ow dheegle iyo beriirri waogtaa wixii ka dhacay ciidamadeenii meeshaasay joogaan inta la eg waa magaalada meesha u jirto waa isqiyaasi kartaa sagaashan kilomitir dalkan sideed doorasho qof iyo udhac- uga dhacaysaa maba laga shaqeeyaba macnaheeda maxay tahay marka nidaamyada dictatorska oo keligii taliska ah wejiga waxbay kusoo qarsadaan qofkii akhriya lixdan iyo sagaalkii sanad gudaheeda doorasho ku qabanayaa yidhi maxamed siyaad bare koob iyo labaatan sane nagu qaadatay inuu aan iska iska fujino labada sano farmaajo sheegayo haddii oo sida amiin ula fududa aniga ilama fududa laba sano oo sharci darra ah oo xooggiisa horta nagula jooga hadda xalayna example aan ka aragnay waana laga arki doonaa maalmaha soo socda habeena dhaweed in arki xagee laga aadaa Eh, cabdiraxmaan eh, heshiisaa la gaaray todobatanki sebtembar muqdishaa la yimid dowladdu waxay leedahay wadahadalkii waxaa dida laba madaxweyne way sheegeen si si public u hadleen marka daban haddaan doorasho la aadayn oo heshiis jirin xagee la aadaa fiiri annaga eh, ninka la yidhaahdo cabdiqaadirow laba kun lix iyo tobankii processkan anaa ku jiri jiray madaxweyne xasan sheekh aan la shaqeynaya wasiirkiisa arrimaha gudahan ahay saasaa naloo kugu diiday madaxweyne cabdiweli gaasaa naga safray wasiir mukhtaar waa ogyahay waa ku qancina intaan ku laabanaan ku qancina incentive aan siinay madaxweynaha waxaa laga rabaa mas-uuliyadaa saaran nin weyn sidii nin weyn inuu u dhaqmo laakiin wallaahi sida aan rabay roob ma iigu da-ay ma maqli jirta sida uu rabaa roob ugu da-ay wax waaye horta fiiri farmaajo marnaba doorasho ma rabin farmaajo marnaba dastuur ma rabin.
aan halka ka aadno.
From- from maya maalintii jawhari la ridaay waa kanaa saaxiibka jeesu waa fadhiya si jid sharciga laguma ridin ilaa yoomina haadaana wax jid sharci fiiri jawaab magreed maxaa u aqbashay saanu aqbalnay annaga annaga frontier line ku jirna be haddii dee baarar- annaga weligii war aniga habeenna day hal habeennaba wax farmaajo ka shaqeynaa kama shaqeynba afarti sano ha day hal habeenba mana ka shaqeynba wax sharci darra ah hadda daraad maarag welihii shacab ra-iisul wasaare khayr laakiin wax baad ka
ninkii dhanoo farmaajo wallahi oon wadu ahaye laakiin waxaan kuu sheegaa day may may aragtideeda aragtideeda u ridin farmaajo uma ridin aragtideeda u ridin maya haddana waaba ka faa'iidna waa kana ra-iisul wasaarihi waaba nala jooga waa u arkay mogta wixii dee aan u sheegayno war ninkaan nin ninkaan aan dalka ha laga qabtaan lahayn mogta ninaan u baahnayno ahay hal su- hal sheeran kuu sheegay golaha shacabka iyo aqalka sare marka la isku daraa baarlamaan la yidhaha golihii sare warkiisa ood maqasho gormaa kugu dambeysay farmaajaa iska xiray golaha shacabka waa in la yidhaha la macaamila mana ogolaba sharcigu ma ogola sharcigu wuxuu ogolya golaha shacabka waa inuu maraa aqalka sare waa inuu tagaa kadib madaxweynaha loo diraa goormaa ugu dambeeyay wax Saan madaxweynaha xal u gaarno xildhibaanada sharafta leh iyo martida kaleba xal kama shaqeeyo ninkaa dastuur kama shaqeeyo sharci kama shaqeeyo ninkaa haddana xooggiisu nagula jooga Saan aan- aan hal jooga waa go-aan annaga noo taal waa mahadsan tahay een, horta xoog qofku joogi kara male een, guddi madax bannaan oo sida madaxweynaha loo doortay loo doorteen anaga arrinta ku wareejin
laakiin markaad guddi guddigaas guddigaas guddigii hadda ay kacbanayeen oo doorashada dadban aheed inuu dhaami doono oo guddi shaqadaas qaban doono inuu yahayna waan filaya weliba xilligii xukuumaddii hore hadda labada wasiir ay ka joogaan een, een, ayaa la sameeyey guddigaas Een, waxa- waa la kordhiyey lix sano uma qorneen laakiin sharciga la kordhi karo wadan.
ya sharciga waxaa u qornaa guddigaas inaan la kordhi karin waa waa wax- wax- ana- ana- anaa guddiga ka mid aha guddiga arrimaha gudaha anaa ka mid aha haddana hadda een, in loo kordhiyo anaa keenay oo soo proposal gareeyay sababta aan u sababta aan u keenayna waxay ahayd sababta aan u keenayna waxay ahayd haddee mar haddii guddigii oo hanti badan gashay xoolo badan ay ku baxday training badan la siiyey hantidii dadkii shacabka soomaaliyeed ay u baahnaayeen lagu- lagu siiyey tababar lagu siiyey in iska baxa la yidhaahdo oo kuwa cusub oo intii oo kale ah la keena Ma- maxamed mukhtaar halka halka muxuu ku jira aan aan soo koobno halka muxuu ku jira hadda xildhibaanku wuxuu leeyahay qof kastoo jooga ha sii joogo oo maadaama waqti badan uu soo joogay marka tababar badan la siiyey marka saasaan u fahnay dowladda ha sii joogto guddiga ha sii joogto qolo walba ha sii joogto Eh, sida kale arrin kale oo waxaa jirta oo aan rabay in ayadana dadka soomaaliya ay fahmaan marka la yidhaahdo majoritiga codaysay horta in laisla fahmaa baarlamaanka labada aqal uu ka kooban yahay waa saddex boqol labaatan iyo sagaal qof okay waxaa hadda codeeyey sida la sheegay waa boqol afartan iyo sagaal qof macnaheedu waxay tahay boqol iyo siddeetan xildhibaan iyo sanad isugu jiro ayaanan codkoodan macnaha kasoo jeedka aanan muujin soo marka horta laftigeeda macnaha waa marka la yiraahda hataa ayadoo sharci darro ay tahay sharci darrada dhexdiisa hataa ee, m- ee, codka ma- masaxsan yahay okay xalka intee laga aadaa xalka markii horena wuu muuqday haddana wuu muuqdaa waxa keliya oo furan waxay tahay in miiska wadahadallada lagu soo laabto wadankan waa qof walba way u caddahay inaanay farsamo ahaan duruuf ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan aanay ka dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah ayadoo miir la qabo ayaa afar sano laga soo shaqaynayo ay dhici waysay marka hadda ayadoo sharci darro ah in la yihahdo dadka lagu mashquuliya laga shaqayna mana waa waxaan dee caqligana gelin aanan duruufteedana aan saamixin intaas waxaa sii dheer manaha isfahamkii siyaasadeed lagu abuuri lahaa manaha duruuf noocaas inay noqoto ma ka jawaabaysaa oo haddii hadda sidaan lagu kala tagsan yahay halkay ka dhacaysaa doorasho hal qof iyo hal coda yaa qabanayo manaha de waxaan marka xalku wuxuu ku jiraa miiska wadahadalla in lagu soo laabto todobiyo tobanka sebtembar ee doorashada dadweyne lagu heshiiye lagu dul shaqeeyo waxyaabihii la kala tirsanayey ee ha noqoto manaha wixii ka dhacay sagaal iyo tobankii xamar ha noqoto saddexdii arrimo laisku hayay geda guddigii waxyaabihii farsamada ah laisku hayay in dib loogu laabto sidoo kale in dowladda iyo baarlamaankaba awooddooda inay gartaan inay xadidan tahay oo aysan ahayn inay macnaa guddiyaan oon kordhinay maamulaan sameynay macnaa waxa waxa ay sameynayaan dhan waa sharci darro soo marka horta inay ka waantoobaan oo ay gartaan in aanay awooddaasi lahayn macnaheed maana marka oo la yihahdo qof waxaa caretaker government yaa tahay ama caretaker baarlamaanta tahay macnaha si hayaa tahay macnaheedu waxay tahay in aad wax cusub keeni karin laakiin intii hore uun haddii iyo haddii waddanka dagaal u dhaco karo kaba soo qaad baarlamaanka markaas waa loo yara waa loo baahan yahay laakiin wixii ka sokeeya inay macnaha awood cusub iyo shuruuc cusub iyo dastuurkan fureenaa ayadoon dastuurna la furin maanaa ma aha awooda xaq u leeyihin ifraax xalku muxuu ku jiraa dowladda xaaladdu meeshaasay maraysaa waa la kala fogaaday amnigii maaragtay xala muqdisho waa la socotay inay shar xaggee meesha laga aadaa xalku muxuu ku jiraa waa mahadsantahay runtii anigu waxaan u arkaa adduunka laftarkiisa eena fiirsanayna dul joogo laftarkiisa ixtiraamuu nagu leeyahay sidaan u dhaqmayno markii la arkayna xoogaa waxay imaanaysaa aragtidii iyo meeshii laga yimid iyo kumeelgaarnimadii laga baxay iyo question maaga koraya dalka dhan xalku wuxuu ku jiraa wax perfectia ma jiro yesterday asaa sheegtay shalaa saan tiri intaa kan tiri it doesn't make sense waxa sanaska sameynaya waxay tahay hadday joogtaa macnaha waxa sameynaya waxay tahay hadday bahasha taagan tahay hadda waxay u baahan tahay tanaasul qolo walba meeshay joogta inay kasoo sokoto tanaasul labaatan iyo intaasoo milyan masiirkooda yacni in xalay intaa ogeed lays hortaagnaa culayskay leeda waa fahmi kartaa adduunkana intaas way hadlaayaan muhiimaddana waxay tahay anagoo dhinac kastaba fiirinayno wax barafagtiya inaysan jirin in loo soo noqdo wadahadal in laga heshiiyo doorashada in laga heshiiyo masiirka ayadoon qofna cuqdad loo qaadayn qofkaasa saas u hadla la dhehaynin muhiimadda ay tahay ummaddan tirada badan oo dalyo dibadba daadsan in laga hadlo adduunkana kor joogan aan ixtiraamno marka aniga waxaan isleeyahay baashan waxay u baahan tahay maskax degan waxay u baahan tahay tanaasul waxay u baahan tahay isku soo jiijiid waxay u baahan tahay inaan faraha la isku taagin in si hoose loo wada hadlo oo xalka halkaasuu ku jira annaga dumar ahaana doorkeenna waxay tahay inaan raggii waa kusoo daalinay soddonka sane markaan in qof dumara la tijaabiyo nimanka inaan laga dhaafaqo
waa mahadsantahay waxaan rabaa wasiir maxamed mukhtaar inaan saxo wasiirow qof walba baarlamaanka federaalka ah aqalka sare go-aankiisa goonigiisa u gaaraa waxa aan ka hadlaynaa waa doorasho doorashona aqalka sare wax shaqo ah kuma laha dastuurka aqriya qodobka afartan iyo toddobaad annaga waxa aan samayna waxaa waaye mud muxuu ahay muddayn doorasho aqalka sarena shaqo kumale mana soo xaadirin mana soo xaadiri laheen barkee waxyaaba shaqooyin aan kala leenahaa jira
heshiiskii hore xildhibaan daahir dastuurka wax laga bedelay dastuurka kii sebtembar lix iyo labaatankeedii waxaa loo keenay dastuurka ayaa wax laga bedelayay qodob farqo saddexaada lagu kordhinayay qodobkii lixdanaad si oosuu imaanin vacum sharcigaasna waxaa soo bilaabay oo qaraar ku soo sameeyey madaxweyne xasan sheekh xilligiisi kiyaan dhammaystirnay si aanan vacum u imaadan waa adkaynay in awooddii ay haysanayeen ay sidooda u kubacsanaamarka kooramka baarlamaankana wuxuu ku buuxsamaa boqol iyo iyo iyo soddon iyo sagaal ayuu ku buuxsamaa shalay maalin dhaweed marka aan fadhiisanaynina boqol iyo konton iyo waxaan ahayn iyo iyo saddex marka hal qof waa ka aamusay saddex saddex waa diiday muxuu ahay boqol iyo iyo afartan iyo sagaalna way way codeeyeen waadna arki kartiin arkiifyada baarlamaanka laga helaya marka sidaas awgeed sharci noogu dhinay meeshaas oo aan ilaalin lahayn oo kale ma jirin waxaa la rabaa waxaa weeye waxa wuxuu yidhi inay iska sii joogaan qolo walba inay joogtaa la rabaa annagu ma dowladnimadeenna waa mid cardunwaa mid dimuqraadiyadeenna mid carduna waa mid in la dhowro u baahan waay dalkan inas burbura waa iis waa sahlan tahay intii yaradoo xaliyoo lasii lasii badiyo ayuu ku burburi karaa marka waxaa la rabaa marka wax walba in laga odayeeyo ee inaan fudayd wax aynugu dhaafaana marka
inta su-aashaas u imaanin dawasiila laakiin xalku muxuu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa in ummadda soomaaliyeed ay isu sabarto dowladnimadeeda ay ilaashato muxuu ahay ummad soomaaliya isma doorashadii haysatay hayadaha dowladdan ka hadlaynaay hay-adaha Haddii meesha laga hay- hadlayo.
hay-adaha dowladda horta laska ilooba in eh, sharcigii toddobiiy tobankii sebtembar ee shalay baarlamaanka u ansixiyay halaska ilooba kaas meesha wuu ka baxay waa la laale Laguma laabanay.
waa la laale kaas sharci la laalin lama soo dejinaya yaa shalay ansixiyey oo toddobiiy tobankii sebtembar inay sharci yahay yaa sheegay baarlamaanka Laba kulo ansixiyey baarlamaan.
La- baarlamaanka ansixiyey kulo baarlamaan.
laba gooroo baarlamaana Laakiin hadda ansixiyey laguma laasiyey.
Ma- ma- hadda- had- had- hadda golihii kale aawe aaw golihii kale maysa may ma arag ha ha shiraan ha hadlaan ha yiraan ha diidaan Wuxuu joogaa golihii kale muqdishoy joogaa wayna diideen dabcan marka hadda hal golaatiyo soo
hadda anagu maba inkarsanin ba Weli hal kala golaan diidan- hal weli golaan kala diidan laayiin.
golo kaloo diidan male way hadleen oo- waxaa weeye waxaa la mudeeyey waa doorasho doorashana shaqa kuma leeyahay saaxiibkay eh, daahir amiin jeeso waa mahadsan yahay. horta asaga labadiis sano haystaa bandar u jiifaa waxba kama qasan Eh, dad badan oo dhibaayo dee xildhibaanka kursiga ku dhibaayay waxaasoo dhan labadaas sane ay ku baqay ma aniga inaan inaan muwaajahayaan diyaar u ahay ma ka cabsanayo kuwii dhibaay waa taagin waa taagin diyaar u ahayn todoba iyo tobanka sebtembar ma ansixiseen gidigeen baarlamaankeena diyaar aan u ahayn ogolow arrintaas xalkii waa laba laba mideeda ku jira midda waa midka caqliga uu sheegayo laakiin aniga farmaajo kuma ogi waa inuu teendhadii ku laabto dowlad goboleedada la isku oo maxaa laga doonaa teendhada?
Teendhadii ku- Aan aan sugi dowladda.
xalkii laga doonaa xalki xalkii Eh, laga- xalka maxaa xalka waaba waaba kula tageen waa kula safreen waa la isku soo celinaa Maxay kula Hadda safreen?
kadib.
waa la isku soo celinaa Eh, de- baarlamaanka la fadhiisaya sharcigaas ha loo ansixiyo Kaas waa La isku qodob.
soo celiyo.
May haddee- Doorasho dadba way dhamaatay.
ra'yigaan sheegaya.
Doorasho dadba inaan aadayna Hadda hadda.
aan fursad siino, haye.
Aniga waa fahmay daahir waa fahmay kaaga adi waxaan ku yidhi labadaad sana haysataa bandaraad jiiftaa adi farmaajoa kula Halku mida muxuu yahaa?
halka waxaan ku yidhi laba waa midiis mid waa waaye caqliga kuwa ku jiro farmaajona kuma ogi waa in teendhadii lagu soo laabto dowlad goboleeda la isku wado seventeen september eh, madaxweynihii hore dhorta seventeen septemberna la aado midda kale waxa weeye farmaajo dictators uu samaysanaya dictatorship uu samaysanaya kalitarism uu ka shaqeynaya inaan iska qabano labadaas Sidee aabays loo qabanaa? Dadkan inay dagaalaan, in magaaladan, eh, dabcan xaal u adeegan habeen u qabanaa.
hadda dagaalkii asaaba wada farmaajo asaaba debkii la ordaayo oo xalay ilaa shir kula tegay dagaalka asaaba wada farmaajo horta fiiri farmaajo ismiskiininta iyo dagaala lagu wadaa farmaajo asaa afar sano dagaal wadi guriga cabdiraxmaan shukuur asaa weeraray sagaal iyo tobankii februaari xasan shaqiir sheekh shariif asagaa weeraray maalintii mudaharaadka xasan khayre iyo xasan khayre iyo asaana soo weeraray war qoragaa dab kale farmaajo asaa la ordaa Halka in loo sheego u baahan yahay inay qoragaa dab kale dhiga teendhadii ku laabo hadduu hadda diidaan markii dambe qoragaa dab kale ay ugu fadhinaa wuxuu yidhi warniyo igahar waxaa loo ordaya naftaada ku jirtay tayda keliya maahan in loo sheegay tegaysaa marka dambe waa tegaysaa aad baan umahadsantihiin dhammaantiin Eh, sida wanaagsan ee aad kaa qayb gasheen barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana martina ugu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa maxamed mukhtaar ibraahim wasiirka hore ee batroolka ka tirsan bulshada rayidka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada ifraax salaa umar dhammaantiin aad baad umahadsantihiin